Magaalada Kismaayo xarunta kumeel gaarka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daafurayay macadka alfalah oo ka mid noqonaya macaahidda waxbarasho ee ku yaala magaalada Kismaayo munaasabadda lagu daafurayay macadka waxaa ka soo qayb galay maamulka macadka alfalah maamulayaasha qaar ka mid a goobaha waxbarasho ee ku yaala magaalada Kismaayo sida iskuullada iyo jaamacadaha ku yaala Kismaayo macallimiin waalidiin aqoon-yahano iyo marti sharaf kaleeto oo munaasabadda lagu casuumay ugu horreyn maamulaha macadka alfalah axmed daahir ayaa ka warbixiyey muhiimadda ay macadka u aasaaseen iyo muhiimadda ay leedahay waxbarashada waxbarashadu runtii maaragtay waxay u baahan tahay iskaashi bay u baahan tahay dhan kastaba le waxbarashadu waxay u baahan tahay waxa ugu muhiimsan maamulka macallimiinta iyo waalidka maamulka macallimiinta iyo waalidka intaasi hadday iskaashadaan waxay noqonaysaa waxbarashadaasi waxbarasho tayaysan ayay noqonaysaa runtii anu meelo badan baan soo marmaray waxaa ka mid a meelaha aan soo maray oon muddo waxna ka bartay waxna ku bari jiray kenya ka mid a kenya waxyaalaha ugu awoodda badan waalidkaa ka mid a guddiga waalidku waa waxa ugu awoodda badan askool markii la yidhaahdo haddii marka isku xidhan yihiin maamulka guddiga iyo dowladdu intaasi markay isku xidhnaadaan carruurta waxaa lagu tilmaamaa geedka yarkaa ee tallaalka geedka tallaalka kolba dhankii loo leexiyo u leexsama geedka tallaalkii marka ilmuhu waa iska geed tallaala haddii laakiin hagaagaan waalidka maamulka iyo macallimiinta intaas dowladdiina ay maaragtay la shaqayso waxaa la soo saari karaa dad tayal ayaa la soo saari karaa marka insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo saan rajaynayno waxaan askoolkan hadduu ilaahay yidhaahdo cusub waxaan rajaynaynaa inuu noqdo askool tayaysan soona saara ardo tayaysan insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo qaar ka mid a dadka ka soo qayb galay munaasabadda ayaa sheegay inay muhiim tahay in sare loo qaado aqoonta bulshada xafladdan galabtaan u fadhino ah xaflad lagu furayo madrasatu alfalaax alxadiida oo ah madraso laga furayo xaafadan new kismaayo looguna talagalay dadkan deegaanka degan ee ka fogaatay waxbarashadii in loo soo dhoweeyo waxbarashadii aad baan ugu faraxsannahay waxaan joognaa waddankan dhowr iyo soddon sana burbursanaa ugu dambeyn guddoomiyaha waxbarashada gobolka jubbada hoose mudane cabdi cumar ayaa soo dhoweeyey macadka cusub ee deegaanka kusoo kordhay aad baan ugu faraxsannahay inaan maaragtay aragno in maanta waxa aan ka hadlayna uu yahay waxbarasho iyo sida loo tayayn lahaa iyo aqoonteeda in laga hadlayo wasaaradda waxbarashada dadaal badan ay waxay ku bixinaysaa in la helo waxbarasho tayaysan ee ku fadhido aqoonta ardayga uu leeyahay fasalka ka baxay aqoonta ayada meel kale kama imaanayso ninka iskuul maamule ka noqdo sheegto mas-uuliyaddiisa imtixaan laga qaaday ogaaday waxa uu ku soo baxay inuu yahay ayaa laga rabaa ubadka loo keenayo in tayada uu asaga leeyahay mid lamid uu soo saara loo baahan yahay haddii aadan maamule taas ka turjumin tayada aad halkan nooga sheekaysay hal sano kadib baan dib u qiimeyni doonaa wax aad tahayna wuu soo bixi doonaa intaana ka sheegi doonaa maalin kale ayadana